asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteenni murtada maanta xubinteenni murtada maantana waxaa alaala halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtida maanta ee haddii rabbi idma hayo sheekooyinka farada badan aynu isagu keenno ee wejiyada kala duwan ee kala qaabqaabka ah ee kala qiimaha sarreeya ee kala heerka ah ee kala bidhaanta ah ee kala tilmaanta ah ee kala dhadhanka ah ee kala macaanka ah leh sheekooyinkaas oo qaarkood laga yaabo inay noqon karaan biyo wiyeer ah qaarkoodna laga yaabo inay noqon karaan biyo dhana ah qaar kalena laga yaabo inay noqon karaan biyo xareed ah qaar kalena ay noqon karaan biyo culus kuwo kalena ay noqon karaan biyo haddii eebe idmahayo bilix bilix ah waana sheekooyinkeenna farsamooyinka aad iyo aadka u badan ay ku dhex duugan yihiin ee tilmaamaha cajiibkaa ka bixiya nolosha waxaase ka horreeya marka hore inaad adigu fahanto horta noloshu maxay tahay noloshu maxay u baahan tahay nolosha maxaa ceeb ku ah nolosha maxaa ceeb ka ah maxaa ceeb ku ah iyo maxaa ceeb ka ah waa kala labo aad iyo aad howlaha kala duwan ee loo baahan yahy maxaa marka meeshaa ku jira waxaa ku jira fahanka afka hooyo isaga laftiisaa wuxuu yahay markaad afka hooyo fahanto waxaa kuu bixi kara tilmaamo waaweyn kuwaasoo ku siin kara kansho aad ku kala reebto ama aad ku falanqayso ama faaqidaad caalami ah aad kaga bixiso waxyaalaha adiga shaksiyan kuu khuseeya waxyaalaha biniaadanka dhan khuseeya waxyaalaha deegaan ahaan kuu khuseeya iyo waxyaalaha jiritaan ahaan ama haybad ahaan ama dadnimo ahaan waxyaalaha kuu khuseeya ayaa kuu soo baxaya maxaa goormayse kuu soo baxaya waxay kuu soo baxayaan marka maskaxdaada iyo ra'yigaaga iyo aqligaaga iyo indhahaaga iyo fikirkaaga iyo taariikhdaada intuba ay yihiin kuwo soo jeeda maskaxdaadana xaadir ku ah laakiin haddaad badhay tahay la leexsaday oo ummado kaleentu durbaanka u tuma dee allaha waa alle waxaad og tahayba ma jiro ama wax laguu sheegi karaaba ma jiraan xubinteenna murtada maantana waxaan ku soo qaadanaynaa idamka iib waxaa la yihi raggu labo waxaa jira rag labo rag ah ayaa jiraa layihi raggu labo weeyaan haye waa labadee waa indheer garab haye iyo indha ku garaadle muxuu yahay waxaa la yidhi raggu waa labo haye waa indheer garad iyo indho ku garaadle midka hore muxuu yahay waa indheer garad indheer buu gartaa boqolka sanee soo socota ama laba boqoloo sanee soo socota istaraatiijiyadii loo baahnaa in nolosha lasii casriyeeyo lasii waxeeyo ayuu ajandayaal u dhigi karaa ama qodobo udhigi karaa iyo maaragtay dhexsinkii iyo meelihii ay ku hakan lahayd iyo geediga dheer ayuu ninkaa isagii jilbaha udhigi karaa waa geedi dheer waxa uu kalo uu gadaal u eegi karaa sideedii boqolee sano ee lasoo dhaafay iyo marxaladihii laga soo gudbay ayuu qiimayn karaa maxaa la dhahaa indheer garad ayaa la dhahaa ninkaa isaga indheer garad kan kalena waa indho ku garaadle indho ku garaadle indheer garad iyo indho ku garaadle haye indha kugaraadlow maxaa tahay indha kugaraadlo waxa weeye dabaqan dheer buu arkaa al dabaqan oo kale haddii aan dhisto gaari halkaa marayuu arkaa alla gaarigan oo kale haddii aan iibsado haye meel cagaar cagaar iyo waxaasuu arkay alla maraykanka haddaan tegi lahaa al hebel islaan buu guursaday alla islaantaasoo kale haddaan guursan lahaa u fiirsayah jebigiisuba waa waxaan indhihiisu ay arkayaan ee haddii ilaahay guu idmaayo ma garanaysaa alla saasoo kale haddaan ahaan lahaa maxaa la dhahaa kaa waa maskiin maskiin dhalay maskiin maskiin dhalay ayaan ku soo koobi karnaa waana indha ku garaadle raggu waxaa jira raggu waa labo waa indheer garad iyo indha ku garaadle labadaas ayaynu u qaybin karnaa midu marka muxuu yahay waa indheer garad waa qodobeeye waa caaqil waa odorose waa tilmaame waa wax soo saare waa mihindis waa wiilhoog waka kan kalena muxuu yahay waa indha ku garaadle alla haddaan saa ahaan lahaa alla haddaan anigu wixii maarata indhihiisa la fil ah intaasaa la qayrah waa nin maskiin ah unbaan odhan karnaa mahmaahda maantaan ku soo qaadanayna xubinteenna murtada maanta idamka eebe waxaa la yidhi nimaan hadloonin hooyadiina wax ma siiso nimaan hadloonin hooyadiina wax ma siiso